Assalaamu calaykum waa Amaal Haybe oo kula kusoo dhowo xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha. Xalqadani maanta waa qaybtii labaad ee xalqadii hore ee ahayd sida uu qofku amaba waa maxay qaababka amaba dabeecadaha ay tahay qofku inuu naftiisa uu ku dabaqo si uu u noqdo qof mujtamaca dhexdiisa amaba dadku ixtiraamaan. Marka laga yimaado dhowrkii qodob ee hore ee aan xalqadii hore kaga soo hadlay, qodob kale oo muhiima ayaa wuxuu yahay inuu qofku fahmo in ixtiraamka dadka kale kaga imanaya ay badanka ka iman karto qof waqti iyo tamar gelinaya sida uu u horumarin lahaa amaba uu u kordhin lahaa cilmigiisa amaba inuu barto xirfado cusub waxaa laga yaabaa in qofka markay maskaxdiisa kusoo dhacdo inuu cilmigiisa inuu kordhiyo ay tahay in markiiba maskaxda ay nagaga soo dhacdo inuu tahay qofka aan jaamacad gelin inuu jaamacad galo qofka aan hore wax u baranin inuu iminka waxbarasho bilaabo laakiin maadaamaynu ku jirno waqti amaba zaman internetka ay amaba maxaa la yidhahdaye technologigu ay aad u horumartay inuu qofku wax barto waxyaabaha ka caawinaya waa waxyaabo badan oo uu online ka helayo weliba uu ka helayo qaab online ah oo laga yaaba waxa keliya ka xiga ay tahay internet marka markaan ku leeyahay waxaad isku daydaa ama waxaad wakhti gelisaa in maalinkaaga amaba bisha dhan ee soddonka cisho ah inaad wakhti u gooni yeeshid maalinkiiba ha noqdo toban minid amaba rubuc in aad cilmigaaga kolba halka uu ku istaagsan yahay aad kor uga qaadid taasi waxay noqon kartaa qaab aad koras amaba koorasyo online ah aad wax ku baran kartid amaba waxaa dhici karta inaad wax dhegaysan kartid oo waayo youtube-ka haddaad gasho waxaa jira waxyaabo badan oo aad ka helaysid amaba fiidiyoyo badan oo educationala oo dhinaca amaba xirfadaha qaar ku baraya amaba mawduucyada qaar information badan kaa siinaya taasna waxaa laga yaabaa in badanka dadku ayna ku baraarugsaneen in badanka aynu maadaama technologigu iminka aad inoogu cusub yahay waxaa laga yaabaa inaynu weli haysanno mentalitiga amaba mindsetkii ahaa waxbarashadu waatii ahayd inuu qofku gurigiisa uu ka baxo oo uu meel kale uu u aado inuu cilmi kororsi sameeyo laakiin cidda doonta ahaw haddaad tahay qof guriga jooga oo aan shaqayn oo waalida amaba waalid aan ahayn laakiin guriga badanka wakhti ku haysta waxaad isku dayi kartaa in mawaadiicda aad xiisayso aad wax ka baadhid ma aha inuu waxa aad baadhaysa amaba cilmi kororsigaasi noqdo midaad imtixaan u gashid haddaad doonayso in aad shahaadooyinka qaar qaadatid koorasyada qaar qofku intuu lacag bixiyo ayuu geli karaa oo uu dhammaysan karaa taasina waa qaab uu waxbarashadiisa iyo cilmigiisii uu kororsiya amaba uu kororsanayo laakiin haddaanad doonayn waxay noqon kartaa in aad runtii wakhti uun gelisid sidaad u dhegaysan lahayd amaba wax uga fahmi lahayd mawaadiicda qaar amaba xirfadaha qaar aad u baran lahayd waxa laga yaabaa waxbarasho markaynu idhaahno badanka dadka waxaa maskaxdooda ku soo dhaca inaad wakhti badan ay tahay inaad gelisid maanta inaad bodcastkan dhegaysanaysid micnaheedu waxa weeyaan in aad aqoon kororsi amaba cilmi kororsi samaynaysid cilmi kororsiga aad samaynaysaa noloshaada wuxuu u saamayn karaa in maalmaha qaar haddii laga yaabo goob la wada joogo amaba qof aad kulanteen oo aydan hore isku aqoon amaba aad isgaranaysiin in mawduucyada qaar marka laga sheekaynayo weliba la xidhiidha dhinaca mentalhodka amaba quseeya dhinaca xidhiidhada iyo culayska dadka ka soo waajaha in aad aragtid in runtii information badan aad ka haysid sida saamaynta noocaasa looga gudbi karo amaba waxyaabaha aad adigu samaysay ee noloshaada aad ku dabaqday ee aad faa'iidada ka heshay waxaa laga yaabaa qofkaasi problemska qaar uu kuu sheegayo in aad ka caawin kartid waayo waxaad wakhti gelisay in aad adigu cilmi kororsi samaysid oo aad runtii waxyaabaha adiga kuu muhiimka ah ee micno kuu samaynaya ee aad rabtid inaad noloshaada wax kaga bedeshid aad wakhti iyo dadaal iyo maxaa la yidhahdayey effort aad gelisay taas markaa micnaheedu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa in bodkastyada dhegaysigoodu runtii aad markaad dhegaysanaysid aanad u arkin inay cilmi kororsi tahay laakiin waa qaab cilmi kororsiga ka mid a amaba sida uu qofku aqoontiisa uu kor ugu qaadi lahaa iyo ogaalkiisa waxaa laga yaabaa adigu adigu ma dareensanid laakiin marxaladaha qaar amaba waqtiyada qaar markaad dadka kale la joogtid ama dadka kale informationada qaar aad kusoo kordhinaysid inaad aragtid muhiimadda ay lahayd wakhtiga aad gelisay inaad wax dhegaysatid amaba bodkastyada qaar aad ku xidhnaatid marka ha isku limid garayn amaba ha soo koobin cilmi kororsigu siduu u eeg yahay marka waxaad samaysaa in aad adigu naftaada dib ugu noqotid oo aad eegtid waa maxay meelaha aan jeclaan lahaa inaan cilmi kororsi sameeyo amaba inta aan wax ka garanayo amaba information ka hayo aan koor u qaadi karo kadibna markaa adigoo internetkaaga isticmaalaya aad runtii wakhti gelisid in aad raadisid amaba aad eegtid waxyaabaha ma garanaysaye cilmi kororsiga kaa caawin kara amaba qayb ka noqon kara haddaad macal tahay qof weyn oo laga yaabaa raadiska iyo internetka isticmaalkiisa iyo inaad in badan aad wax raadiso aan wakhti u hayn waxaad weydiisan kartaa dad amaba dadka kaa yaryar amaba technologyga si fiican u isticmaali kara kuwaasaad weydiisan kartaa inay wax kuu soo download gareeyaan mobilkaaga si markaa aad si joogta ah aad waxyaabaha ama mawaadiicda qaar wax uga dhegaysan kartid amaba aad wax uga baran kartid qodobkani halka uu ka soo gelayo ixtiraamka dadka kale ku hayaan amaba ay ku tusayaan waxa weeyaan in qofka marka la arko in waxyaabaha qaar uu isagu naftiisa baray waxyaabaha qaar inuu isagu dadaal uu geliyey si uu informationka u helo oo aan loo keenin waxaad arkaysaa in runtii ay dadku arki karaan wakhtiga iyo dadaalka aad gelisay in aad aqoon kororsigaa samaysid maanta qof garanaya mawduuc aad la dhiban tahay amaba arrin aad la dhiban tahay oo wax kaaga sheegi kara amaba si fiican kuu dhegaysan kara oo garanaya xirfadda dhegaysigu qiimaha ay leedahay iyo qof aan ma garanaysaaye waxba kugu soo kordhin karin laga yaabaa hadalkaaga kaa soo dhex gelaya kolba kuu ogolayn inaad si fiican u cabirtid mashaacirtaada iyo maxaa la yidhaahdaye waxyaabaha gudaha ka dhex kuuxaya isku si marka labada qof hadii labada qof haddii laisbarbar dhigo waxaad arkaysaa inaanad isku si ixtiraam iyo qadarin aanad u hayn waxaa laga yaabaa inaad mar kasta u nuglaato amaba u janjeersato dhinaca qofka kale ee ku dhegaysanaya ee wakhti ku gelinaya ee isku dayaya markaa isaguna informationku hayo iyo waxyaabaha caawiyey amaba cilmiga uu leeyahay inuu kula wadaago marka adiga waxaad isku daydaa inaad noqotid qof runtii waxyaabaha uu xiisaynayo isagu time amaba wakhti geliya tani xiriirka aad naftaada la leedahay waxay ka soo gelaysaa amaba dhinacay ka soo gelaysaa waxa weeyaan in qofku markuu cilmi kororsigaa samaynayo cidda ugu horraysa ee ka faa'iidaysa uu isaga yahay so waxa laga yaabaa haddii kusoo dhacdo waxaasoo dhan amaba cilmi kororsiga ma waxaan u samaynayaa in cid kale raalli iga noqoto amaba cid kale ay ixtiraam ii muujiso waxaad ogaataa in bayska amaba halka ugu hoosaysa ee aynu wax kasta ka bilownaa in ay tahay in faa'iidada marka hore cilmi kororsigaas ka imanaysa ay tahay mid adiga faa'iide ku ah mid adiga kalsoonidaada kor u qaadaysa maanta markaad aragtid adigoo waxii aad baratay amaba aad degaysatay qof kale ku caawinaya runtii taasina ay tahay mid ay dadku kugu ixtiraamayaan taasi waa mid si toosa ula xidhiidha amaba u kobcinaysa amaba kor ugu qaadaysa kalsoonida aad naftaada u qabtid sidoo kalena kugu dhiiri gelinaysa in aad cilmi kororsiga iyo aqoon kororsiga aad sii wadid oo waxaa laga yaabaa ahdaaf badan oo kale in dareenka aad ka heshay amaba aad ka dhaxashay cilmi kororsiga aad samaysay amaba aad joogtaynaysid inuu noqdo mid aad ahdaaf badan oo kale aad actually kugu dhiirigelisa in kugu dhiirigelisa inaad ka midho dhaliso qodobka kale waxa weeyaan in uu qofku barto waa run wax kasta waad qabsan kartaa weliba imika waxaynu ku jirnaa wakhti ay aad loo buunbuuniyo amaba looga hadlo inuu noqdo qofku qof wax kasta isagu qabsan kara inuu qofku noqdo qof ka maarmi kara dadka kale macalimka levelka la maraya waxa weeyaan in lagu dhiirigeliyo dadkii inay kala maarmaan especially rag iyo dumarka marka laga hadlayo laakiin even guryaha dhexdooda iyo marka la eego dadka walaalada ah amaba dadka faamiliga amaba dadka wada shaqeeya waxaa aad u jirta in qofka keligii wax qabsan kara in runtii laga dhigo inay tahay sifooyin amaba dabeecado qofka ka dhigaya inuu yahay qof karti leh waxyaabaha ugu muhiimsan ee tahay qofku inuu ogaado waxa weeyaan mawaadiicda qaar amaba mawduucyada qaar amaba afkaarta qaar waxay noqon karaan afkaar healthia waxay noqon karaan afkaar saxsan amaba mawduucyo ay tahay in laga wada hadlo oo la diskas gareeyo oo waxba ka qaldanayn laakiin waxaad jiri kartaa in dadka qaar ay dhinaca aadka u shisheeya ee extreemka ah ay geeyaan marka ay ka tagaan amaba dadka qaarna ay labada dhinac marka loo kala dhaqaaqo oo aan meel dhexaad ayna jirin qofku inuu noqdo qof keligii wax qabsan karaa waxba kama qaldanaa laakiin waxaynu ognahay bila'aadan haddaynu nahay ilaahay baa ina abuuray wuxuuna ilaahay inoo abuuray si aynu isku caawino ma jiro qof keligii maanta odhan kara intaan cidlo u baxo anaa wax kasta qabsan kara raggu dumarka way u baahan yihiin dumarkuna markaa ragga way u baahan yihiin waalidku ilmihiisa wuu u baahan yahay ilmuhuna markaa waalidkii wuu u baahan yahay dadka asxaabtii waa dad isku baahan oo istaakuleynaya oo iskacan qabanaya sidoo kale dadka meel wada shaqeeya waa dad runtii caawimaday isa siin karaan ay tahay in ay hawsha ay qabanayaan sida ugu fiican midba midka kale uu uga caawiyo inuu uga soo baxo haddii macal-aan hawl la qabanayn waxyaabaha ugu fudfududay dadku isku sabood garayn karaan amaba isku caawin karaan waxa weeyaan si mashaacir ahaan amaba dareen ahaan in ay istaakuleeyaan inay niyadda isku dejiyaan in qofkii culayskaa haysta ay la wadaagaan iskuna dayaan markaa inay ka khafiifiyaan marka inkastoo mawduuca ah inuu qofku noqdo qof wax kasta qabsan kara ayna waxba ka qaldanayn haddana waxaad arkaysaa in ayna macquul ahayn inay jirto inaad xaalad ku sugnaan kartid xaalad qayb kastoo noloshaada ah aad keligaa wax qabsan kartid hadduu qofku doonayo inuu cilmi kororsi sameeyo waxaad arkaysaa inay kaaga xidhan tahay inaad cid kale wax ka baratid markaa ma tihid qof keligii wax qabsaday haddaad doonayso in howlaha qaar laguu fudaydiyo waxaa laga yaabaa inaad keligaa aad wakhti gelisid oo maanta oo dhan amaba bil amaba afar cisho ay kaa qaadato inaad hawshaa dhammaysid laakiin sidoo kale waxaad dhici karta inaad qof caawimo weydiisan kartid oo markaa runtii ay taasi kuu fudaydiso inaad hawshaada sidii ugu fiicnayd aad uga soo bixi kartid amaba maxsuulkii aad doonaysay aad heli kartid marka qodobkan u socdaa waxa weeyaan in mar kastood aragtid inaad wax kasta aadu madaxaaga saaranayso inaad isku dayeyso inaanad dadka kale waxba weydiin ood adigu howlahaaga oo dhan ka soo baxayso waxaad ogaataa taasi waa qaab aad culays maskaxdaada ugu soo kordhinayso iyo jidhkaagaba caafimaadka maskaxdaada iyo jidhkaagaba waxaa aad u saameeya inuu qofku isku dayo inuu wax kasta isagu qabsado uuna dadka waxba weydiisan in aad qof kale caawimo weydiisato ma aha qofka wax ka dhigaya inuu yahay qof liita laakiin mujtamaceenna iyo samankan la joogo iyo wakhtigan la joogo runtii waa wax aad loo buunbuuniyo loogana dhigo inuu qof kasta ku sifoobo taasaa keenta in dad badani runtii laga yaabaa social media dhexdooda in ayna tusayaan amaba ay soo yacni amaba ay inoo soo bandhigayaan inay wax kasta qabsadaan inayna cid u ba'ahan laakiin waxaa laga yaabaa haddii gudahooda la eegi lahaa amaba la ogaan lahaa in culayska ay taasi ku haysaa ayna ahayn runtii mid fudud nolol maalmeedkaaga hadday jirto waxyaabaha qaar aad qof kale u diri kartid oo uu kaa caawin karaa waxaan kugu dhiiri gelin lahaa in aad isku daydid inaad dadka kale aad u dirtid hawshaasi ay kugu dhammeeyaan in aad wax kasta keligaa qabsato ma aha wax qiimahaaga wax ku kordhinaya qiimaha aad leedahay ee shakhsiyadeed amaba wanaaggaaga iyo kartidaadu ma aha mid la xidhiidha inaad hawl kasta qabsan kartid howlaha qaar waa inaad u ogolaan kartid dadka noloshaada uu ilaahay qayb ka dhigay inay qaban karaan sidoo kale waxaa laga yaabaa in aad adigu tahay qofkaaga sidan u fikiraya ee rabo wax kasta inuu keligii qabto inaad tahay dad qof dadka kale caawiya amaba wax ku soo kordhiya laakiin isagu marka ay noqoto inuu caawimo weydiiso weydiisto dadka kale ay aad ugu adag tahay taasi marka waxay ku tusaysaa in wixii aad dadka kale u qabanaysay aad adigu naftaadii ka xaaraantimaysay culaysna markaa aad adigu dushaada u ridatay ayna ahayn in aad keligaa qaadid ama aad keligaa xambaarsanaatid waa run waa dabeecad amaba dhaqan aanad hore u lahayn laakiin isku day nolol maalmeedkaaga in aad isku intaad eegtid aad odhan kartid waa maxay waxyaabaha qaar maanta aan hebel amaba heblaaye aan u dirsan karo ee ay iga caawin karaan maadaamuu tahay qof runtii dadka kale wakhti geliya maadaamuu tahay qof jecel in dadka kale uu caawiyo adiguna markaa naftaada waxaad ku tarbiyadaysaa amaba aadaad ugu celcelisaa in aad isku daydid in waxyaabo yaryar oo fudud maadaama aad dabeecaddu kugu cusub tahay ha isku dayin inaad waxyaabo waaweyn aad dadka kale ka dalbatid inay kuu sameeyaan waayo taasi dareen ahaan culays kale kugu sii keenaysaa waxaa laga yaabaana markaa in dabeecaddan aad baranayso ay carqilad ku noqoto waxyaabo yaryaroo aad u fudud marka hore isku day faamiliga dhexdiisa macaal ka bilow dadka aad ku kalsoon tahay aad og tahay in ay rabaan inay qayb ka noqdaan noloshaada kuna faraxsan yihiin markaa inay waxyaabaha qaar ay kuu qabtaan badanka waxyaabaha dadka maskaxdooda ku soo dhaca waxayaan haddaad dadka kale wax weydiisto amaba caawimo weydiisto waxaa lay arki doonaa inaan ahay qof aan waxba qabsan karin amaba daciifa laakiin waxaad ogaataa markaad tahay qof dadka kale wax weydiista amaba caawimo weydiista amaba garanaya halku ka doonan lahaa in runtii taasi ay noqoto wax dadka ixtiraamka ay ku hayaan kor u qaada maanta qofka marka la arko isagoo howlaha qaar dadka kale u diraya amaba weydiisanaya oo dadku si fiican ay wax ugu qabanayaan waxaad arkaysaa automatically dadka kale ee arkaya amaba qofka aad wax weydiisatay runtii wuxuu arki karaa inaad tahay qof garanaya awooddiisu intay gaadhsiisan tahay waxaa dhici karta waxyaabaha qaar inaanad cilmiba u lahaynba oonad garan karin halkaad ka bilowdo qofka og amaba dadku markay arkaan qof garan kara waxana waan ku fiicanahay waxana hadda kuma fiicni oo cilmigan ma lihi runtii waxyaabaha dadka kale ay kaa dhex arkayaan waxaa ka mida inaad tahay qof kalsooni leh qof aan kalsooni lahayn amaba kalsoonidiisu hoosayso ayuunbaa isku daya inuu wax kasta isagu ka jawaabo wax kastana sheegto inuu garanayo qofka kalsoonida lihi waa qof garan kara halkanna waan ka soo bixi karaa halkanna caawimaan uga baahanahay oo waxan amaba cilmi uma lihi marka waxaad isku daydaa mar kastoo fikirka ah in aad daciifnimo amaba waxweydiisashadaasi ay liidi karto dadku amaba ay adiga shakhsiyan wax kuu dhimi karto in thoodka amaba fikirkaas markuu maskaxdaada ku soo dhaco aad naftaada u sheegtid qofka kalsoonida leh amaba kalsoonida buuxda leh ayaa yaqaana waxyaabaha uu ku fiican yahay iyo waxyaabaha uu dadka ee uu isagu qabsan karo iyo waxyaabaha kale ee uu dadka kale uga baahan yahay inaad caawimo dadka weydiisataa waa waxyaabaha kugu keenaya amaba kuu ogolaanaya amaba dadka kale ixtiraam aad kaga mudanaysid waayo kalsoonidaadii ayay dadku ka dhex daalacan karaan dhaqanka aad leedahay ee aad muujinayso maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan ku soo koobayaa waa tababara amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookka iyo instagram-ka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum